bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllahu tacaala baabu qisati yaأjuuja wamaأjuuj waqowli اllahi tacaala qaluu ya da اlqarnayni ina yaأjuuja wamaأjuuja mufsiduuna fi اlard yajuuj iyo majuuj qisadoodii caddaynteedii buu u baab yahay iyo wa qowli llaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa qaaluu yaa da lqarnayni ina yajuuja wamajuuja mufsiduuna fi lardi dhulka kuwa fasaadinaya waa iyaga tarjamada marka waxuu baabaystay yajuuj iyo majuuj nusqada bukhaariga ibnu xajar riwaayada ibnu xajar uu ka sharxay iyada waxay leedahay baabu qowli اllaahi tacaala wayas'aluunaka can dilqarnayn oo sidaan ma baabeynaysa iyada riwaayada ibnu xajar kitaabka uu ka sharxay iyadaana moodaa inay ay ku habboon tahay kitaabka lanna yajuuj iyo majuuj ambiye ma aha iyaga annagana waxaan ku jirnaa kitaabu axaadiid اlambiyaa yajuuj iyo majuujna nebiyaal ma aha bal waa mufsidiin marka waxaa wanaagsan laakiin haddii la yidhaahdo baabu qowli اllaahi tacaala wayas'aluunaka can dilqarnayn dulqarnayn khilaafaa ku jira inuu nebi yahay ama inuu addoon saalixa ou ahaa marka waa soo geli karaa kitaabulambiyaa calaaquu la yeelan karaa ayb laakiin ha ahaatee yajuuj iyo majuuj iyaga laftirkooda waxay calaaqa laleeyihiin dulqarnayn ilaa sadiga meesha isaga iyaga iyo dadkan waxa kale xiray oo sadiga u sameeyey oo xijaabka u sameeyey u yeelay wuxuu ahaa dulqarnayn marka iyaga qisada dulqarnayn qisadooda waa soo hoosgeli kartaa ayb oo qisatu yajuuj wamajuuj waxay soo hoosgelee qisatu dilqarnayn marka haddii la yidhaha baabu qowli llaahi tacaala wayas'aluunaka can dilqarnayn qisadii yajuujna waa kugu jirtaa labadaas macnaba marka riwaayada ibnu xajar ou ka sharxay isaga riwaayat abidar yaad moodaa marka inay dhowdahay ayb amaa nusakha iyo dabacaadka ama riwaayaadka badankood baabu qisati yajuuj wamajuuj bay baabeynayeen ayb waqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisii buu u baab yahay wayas'aluunaka can dilqarnayn dilqarnayn bay ku su-aalayaan ilaa qowlihi sababa sababan ay ariiqan ninkaa marka dulqarnayn waxaa weeyaan asalkiisii muxuu ahaa wakhtigeebuu noolaa waxyaabahaas o dhan waa laysku khilkhilaafay saniicu limaami albukhaarina hadda waxaad moodaa dulqarnayn inuu ka horeeyey nebiyullaahi ibraahim lanna qisat ibraahim intounan bilaabin ayuu dulqarnayn noo sheegayaa waxaad moodaa marka saniicuhu in dulqarnayn ibraahim inuu kasii horeeyey ayb bacd alisraa-iiliyaat iyana waxay sheegaan ama tafaasiirta dambe mutaakhiriinta qaarkood dulqarnayn inuu ahaa griig asluhu yunaan min alyunaan inuu kamid uu ka ahaaday ninkan dhisay iskandariya magaaladan inuu isagu yahay oo aliskandar alcadiim inuu yahay ayay sheegaan laakiin waxyaabahaas oo dhan ma xoog badna waxaa xoog badan dulqarnayn in asalkiisu uu galo carab ashcaarna waa ku lagu sheegay riwaayaadna waa lagu sheegay kutub taariikh qaar badan baa sheegeen ibnu xajarna war badan buu ka bixiyey idinkaa akhrinayo ayb oo yani sharaxa ayuu aada ugu faahfaahiyey ayb isagu marka inuu nebi ahaa inuuna nebi ahayn riwaaya waxaa soo aroortay laa adrii ma ogi dulqarnayn inuu nebi yahay iyo in kale qur-aanku marka addoon saalixuu ku sheegay siyaaqa qur-aankana ibnu xajar wuxuu leeyahay wuxuu ku tusaa inuu nebi yahaa nebi u ahaa lianna waa loo waxbaa waa loo waxyoonayay ayb oo yacni markaad fiiriso wayas'aluunaka can dilqarnayn qul saatluu calaykum minhu dikraa inaa makannaa lahu fi lardi waaataynaahu min kuli shayin sababa faatbaca sababa xataa idaa balaga maqriba ashamsi wajadaha taqrubu fii caynin xamii'atin wawajada cindaha qowma qulnaa ya da lqarnayni ima an tucadiba wa ima an tattakhida fiihim xusna waxyaabahaas dhan marka waxay kutusaa in waxyi uu jiray oo xag alle subxaanahu watacaala looga warramayey haddii aan dhahno waxyi ayuu ahaa waxaas haddii la yidhaahdo ilhaam iyo si kale amar u dhacayana iyagu marka war baa ku jira inuu nebi ahaa iyo in kale calaa kullin siyaaqu lqur'aanna wuxuu tusayaa inuu nebi yahay saasuu leeyahay ibnu xajar ayb ilaa qowlihi laga gaaro aatuunii zubara alxadiid aatuunii isiiya zubara alxadiidi birta gaballadeeda isiiya waaxiduhaa zubratun wa hiya alqiطacu zubar waa qiطac xataa idaa saawaa bayna asadafayni labadii buurood dhexdooda marku ekeeyey ou shubay yuqaalu waxaa la yidhaha can ibni cabaas baa waxaa laga sheegay aljabalayn wasaddaynina aljabalayni waa iyaguna kharjan ay ajran yacnii jornati fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum saddan sow maa calaa an tajcala yani kharjan waxaa weeyaan kira inaad naga qaadato waxna noo dhisto waxna aan ku siinno isagu marka waa diiday qaala maa makanii fiihi rabbii khayrun fa aciinunii biquwatin buu yidhi am tasaluhum kharjan fakharaaju rabbika khayrun wahuwa khayru raasiqiin waa ujrada marka qaala اnfukuu xata ida jacalahu naaran qaala aatuunii ufriq calayhi qiطraa ufriq calayhi qiطran buu macnaynayaa asbub aan shubo calayhi korkiisa rasaasan aan ku shubo rasaas la dhalaaliyey wayuqaalu alxadiiduna waa layidhaa bir wayuqaalu asufru maartana waa layidhi wa qaala bnu cabaas annuxaas yacnii aan nuxaas ku shubo ama bir aan ku daadiyo fama staacuu an yadharuuhu fama staacuu maynan awoodin an yadharuuhu an yacluuhu inay ka kor noqdaan derbigaas yacluuhu ayb istaaca istafcala waayo oo ta'dii laga jaray ayb min ductu lahu falidaalika futixa waa la kordhigay buu yidhi astaaca iicu ayaa la yidhi nacam ayb astaaca ay istidaaca ahayd maogtahay ficilka mudaaricana waxaad ogsoontihiin haddii maadigiisu rubaaci uu yahayna xarfu mudaaracada waa la godaa wixii hayru rubaaci ahna waa la fatxiyaa xarafka mudaarica marka istaaca rubaaci maahane wuxuu rabaa waxaa weeyaan istafcala oo ta'diisii la gooyey waayuu leeyahay sidaa darteed marka yasdiicu yastadiicu sida loo dhaho ayaa yasdiicu loo leeyahay tan wa qaala bacduhum istidaaca yastadiicu wama stataacuu lahu naqabaa ma aynan awoodin inay ay duleeliyaan ayb ay god ka sameeyaan qaala hada raxmat min rabbii faida jaءa wacdu rabbii jacalahu dakaa'a ayb dakaa'a marka macnaheed alzaqahu wuxuu ku dhejinayaa bilardi dhulka derbigan sidan u adagoo aynan nimankan ka soo bixi karin qiyaamaha markuu yimaado saacaddii ay timaada rabbi wuxuu ka dhigayaa mid dakaa'a ay madkuukan mid dhulka lagu malaasay ayb alzaqahu wuxuu ku dhejinayaa bilardi dhulkii wanaaqatun dakkaa'u ayaa la yidhaha ay laa sinaama lahaa hashu marka aynan lahayn kurus oo iyada dhanba ay isku siman tahay ayaa waxaa la yidhaha naaqatun dakkaa'u wadakdaaku min alardina miluhu kaasoo kale waay meesha aan taagga iyo waxaa lahayn waa xataa saluba ilaa uu ka adkaaday makaanku watalabadda ou isku dheganaaday isaga dhan ounan taag iyo waxaa yeelanin wa kaana wacdu rabbii xaqaa wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin yani waanu ka tegaynaa marka qiyaamaha yimaado qoladan oo yajuuj iyo maajuuj qaarkood baan ka tegaynaa maalinkaasi yamuuju xaal ou dhex qaadaayo fii bacdin kuwa kale dhexdooda iyo isdhexqaadayo ayb xataa idaa futixat yajuuju wamajuuju wahum min kulli xadabin meel walboo taagay yansiluuna kasoo hoobanayaanay kasoo faafayaan kasoo cararayaan qaala qataadatu xadabun akamatun waa taagga qaala rajulu linabiyi sal l l slam ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi ra'aytu sadda waxaan arkay buu yidhi meeshaas dulqarnayn dhisay midla alburdi almuxabbari xaal uu la mid yahay isagoo la mida midla alburdi go-a xaal uu la mid yahay almuxabbari midabadiisu kala duwan yihiine la giirgiiray muxabar marka waxaa weeyaan diilin caddaana diilin madow ah diilin guduud ah leh ayb qaala waxa uu yidhi rasuulkii markaa qad ra'aytahu waad aragtay yidhi marqad ra'aytahu waa u qiray macnaha yajuujka iyo maajuujkuna iyaguna asalkoodu muxuu yahay hal hum min aljaan am min alinsi am min almalaa'ika maxay yihiin iyaguna insigay ka mid yihiin iyaga xadiidka sida uu sheegi doono waa ilmihii nebiyullaahi aadam dadkii ka farcanmay qeyb ka mida wey oo iyagu fasaad badan oo dhib badan bacdi naasna xataa culummo culummada qaarkood waxay ku tilmaamaan nimankan marka indhayarka ah laakiin nimankan indhayarta hadde adduunyada iyo ayaga wax u kala dhexeeya male sadi iyo waxba male iyaga ilaa xataa shamsudiin albarmaawi saaxibu laamici sabiix bukhaariga sharxiisa wuxuu leeyahay fasaadkooduu ka mid yahay uu leeyahay tataarta wixii ay sameeyeen oo ilaa ay khaliifadii dileen oo baqdaad wax ku laayeenoo si xun wax u fasaadiyeen waxa uu leeyahay marka waa min fasaadihim waxaan umaleynaa sheekh naasir assicdi raximahullah isaga laftirkiisa macno noocaas oo kale u qabi jiray sheekh cabdiraxmaan naasir assicdi maahuba hadeertaan laakiin waxaan arka akhriyaan umalaynaa kitaab waxaa jiro uu leeyahay maxamed raaqib dabbaakh oo mu'arikhiintii wuxuu ahay shaam ee waqtiyadan soo gaaray ayb ninkaa marka sheekh albani ijaazaaduu ka haystay ninkaas kitaabuu ka qoray dulqarnayn wuxuu leeyahay marka yani waxyaabo sheekh sicdi waxyaabaha uu aaminsanaa waxaa ka mid ahayd nimankan yanii dhulkan degan shiinaha iyo dhayarta ah inay iyagu yihiinba nimankan marka dadka inay meelahaas aadaan iyo waxaa la yidhi aada uga waani jireen war waxaas iska ilaaliya ha u tegin inuu dhihi jirmarka hadda waxaa weeye nimankan hadda marka la fiiriyo de sadi iyo wixii dulqarnayn dhisay qur-aanku wuxuu leeyahay fama staacuu an yadharuuhu wama stataacuu lahu naqaba iyaga hadda marka derbi iyo kama xiga adduunku toosay usoo gelayayb qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr wahuwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadaana leyth can cuqayli can ibni shihaabin can curwata bni zubayr ana zaynaba binta abi salama xadaathu can ummi xabiibata binti abi sufyaan can zaynaba binti jaxshin saddex saxaabi wa oo xadiidka kala warinaya radia allaahu canhunna ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga dakala calayha iyadii ayuu usoo galay yaquulu isagoo dhahaya laa ilaaha ila allah marka wax argagaxle ama yaable la arko in laa ilaha ila allahu la dhihi karo weylun hoog iyo yani halaag ayaa lil carabi carab u sugnaaday min sharin shar xaggeeda ayuu kaga sugnaaday sharta oo qad iqtaraba soo dhawaaday soo dhowaatay shar soo dhowaatay xaggeeda carab halaag uga sugnaaday carabta marka maxaa gaar loogu sheegayaa weylun lilcarab uu leeyahay culammadu waxay yidhahdaan shuraaxda carabtu dadkii berigaas dee nebigu uu la hadlaya eegay ahaayeen waa ku halqabsaday qaar waxay leeyihiin maya ee carabtu hadday halaagsanto dadku intooda kalena min baabi owlaa waa inay sii halaagsamayeen iyagii fahamka u dhowaa oo diinka aad u fahmi karay hadday halaagsamaan ee nin kaleo isagu diinkii aan fahmi fahamkiisu ka fog yahay min baabi owlaa waa halaagii inuu u dhowaanaya ayb futixa alyowma maanta waxaa la furay min radmi yajuuja wamajuuja yajuuj iyo majuuj xijaabkii yani ku daahnaa waa la furay milu haadihi intan oo kalea laga furay waxallaqa wuxuu wareejiyey biisbacihi fartiisa alibhaama suulka ah iyo walatii teliyaha midda ku xigta sidaas yn intaasaa laga furay faqaalat zaynabu bintu jaxshin waxa ay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow anahliku ma halaagsamaynaa dabdiga marka anahliku laamka in la hoos dhigaa badan fatxadana waa bannaan tahay anahlaku in la yidhaahayb anahlaku iyo anahliku labadaba ma halaagsamaynaa wafiina asaalixuun dadka suusuuban iyagooy nagu dhex jiraan qaala waxa uu yidhi nacam haa idaa kahura alkhabat xumaantu hadday badato waa halaagsamaysa marka yajuuj iyo maajuuj iyo annaga in derbi una kala xigo derbigaasna in la furi doono xadiidku intaasuu tilmaama tarjamadana meesha xadiidka iyo tarjamada iska mudaabaqaynayaan waa meeshaas ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka wan wanaagsan oo joogo dadku inay halaagsami karaan haddii xumidii ay badato dad wanaagsanba ha joogaane halaag waa dhacayaan ayb anahlaku wafiina asaalixuun ayb meesha hadda waxaa dareemay dadkii saalixiinta iyagoo nool haddii xumaanta badato haddii noloshooda aynan dadku waxba ka celin karin hadday dhintaan marka ka waran marka magaaladan intaasoo awliyaa ku duugan ma looga badbaadaa marka halaaga maya abadan iyagoo nool oo saalixiin oo ilaahay baryi karo oo rabbi xiriirkii ay la lahaayeen oo waadix yahay oo daahir uu yahay ayaa haddii xumaantii badato ayna xo tari karin marka iyagoo dhintayda aan maxaad malaynaysaa marka dadka qaarkooda marka aad waxyaabahaas isugu halleeyo oo waxay yidhaahdaan haddii marka waxaa lagu badbaadaya de tataartu baqdaad ma aynan soo gasheen baqdaad meeqo weli ilaahay baa ku duugan bishir alxaafi iyo yani macruuf ilkarki iyo axmed bin xambal iyo dad badanaa ku duuganoo waaweyn ayb oo ummadda oo muslimiinta dhammaantood khayr iyo wanaag ay ku yaqaanaan haddana maca daalika yani baqdaad tataarta waa lagu salladay ayb dadku marka camalkooda ayaa ama jundi u noqonaayo ama isaga ayaa wuxuu ku noqonaya cadow haddii camalkaagu xumaadana junuudda cadowgaagii baad badinaysaan camalkaaga haddii uu fiicnaadana camalkaagii ciidanuu kuu noqonayaa markaa ilaahay towfiiquu ku waafajinaya haddii marka annagu aan diidno inaan wanaag samayno oon isku hallayno dad waa hore dhintay wax soconaya ma annagii baaba nool maan ilaahay caabudno subxaanahu watacaala qال xdثna مسلم بن إبراhيم وهو الفrاhيdي qال xdثna وhyb هو بن khالد البصري qال xdثna بن طاwوس عن أbيه عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal فتح الlah alla wuxuu furay min radmi yأجuuجa وmأjuuجa yأjuuج iyo mأjuuج yani buurta ku daahan oo dadka ka soo xigto mila haadihi intan oo kale ayuu furay wacaqada biyadihi tisciin gacantiisa ayuu sagaashan ku guntay sagaahankuna de waxay tahay fartan iyo suulku isku qabtay fartan iyo suulka ayuu isku qabtay marka sagaashantu carabta markay sagaashan sheegayaan sidaasay dhihi jireen qaala xadaanaa isxaaq bnu nasrin qaala xadaanaa abu usama wa huwa xamaad bnu usama can اlacmash qaala xadaanaa abu saalix can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu can الnabiyi sal l slm qaal yaquulu اllahu tacaala alla wuxuu dhahayaa yaa aadamu aadamow fayaquulu wuxuu dhahayaa aadam labayka wasacdayka rabbi ou ku ajiibay oo ku ajiibay waalkhayru khayrkuna fii yadayka labadaada gacmood dhexdooda u ahaaday fayaquulu wuxuu dhahayaa akhrij bactha annaar dadkii naarta goosinkii naarta yacnii dadkii naarta in la geliyaa ay u waajibtay bixi qaala waxa uu leeyahay wamaa bachu naar naarta dadka loo bixinayaa maxay yihiin qaala waxa uu leeyahay alla min kulli alfin kun kastaa tisca miatin wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol sagaashan iyo sagaal ka saar kunkiiba waxaad ka bixisaa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal fa cindahu meeshaa agteeda ayaa yashiibu ou ciraysanayaa asagiiru kii yaraa wa tadacu ay dhigaysaa ay tuuraysaa kullu daati xamlin mid kastoo uur u saaxiiba xamlahaa uurkeeday tuuraysaa wa taraa waad arkaysaa meeshaa agteeda annaasa dadkii sukaaraa inay yihiin wax sakhraansan wamaa hum bisukaaraa wax wax sakhraansanna maahanoo geed yacnii wax sakhraamayaa ma aynan cabin walaakina cadaab allahi ilaahi cadaabkiisa shadiidun adag ayb howl iyo shiddo waa kunkii qof hal markii uu ka badbaadaya sagaal boqol sagaashan iyo sagaalna ay halaagsamayso waa mowqif marka cabsi keenayo khowf qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow waayunaa dalika alwaaxid waayunaa keeneebaa daalika kaagaasi alwaaxidu midka ah ou noqonaya yani keennee annaga naga midou noqonaya yani hal maxaan ka noqonaynaa qaala waxa uu yidhi nebigu sal l slam abshiruu bishaaraysta faina minkum rajulan faina minkum idinku waxaa idinka mid ahaanaya rajulan nin wa min yajuuja wamajuujana alfun kun yani meeshaa idinku hal ka tihiin yajuuj iyo majuujna waa kun faina minkum rajulan wa min yajuuja wamajuujana alfan ayaa ahaanaya uma qaala waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi inii arjuu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad ahaataan rubuca ahli اljanna dadka jannada gelay afar meeloodoo meel fakabarna waa kibaarana allaahu akbar ayaan dhahnay waxyaaba marka farxad leh markuu qofku maqlay inuu takbiirsan karo fa qaala waxa uu yidhi arjuu an takuunuu waxaan rajaynayaa inaad ahaataan hulusa ahli iljanna dadka jannada gelay saddex meeloodoo meel fakabarnaa faqaala arjuu an takuunuu nisfa ahli iljanna nus fakabarnaa faqaala waxa uu yidhi maa antum marka nebigu sidaanu rajeeyey dadka jannada gelaayo laba meel marka loo qaybiye meel waa rajeeyey riwaayo kalena waxay leedahay saddex marka loo dhiga labaad noqonaysaanuu yidhi nebiga sal l slam riwaayadaasi tan marka see loo jamcinaa waxaa lagu jamciyey haadaa rajaa'uhu kan waa rajadiisa nebiga sal l slam kaas kalena waa wixii ilaahay rajadiisii oo u aqbalay waxna ugu daray wayn ila yaa badan nus iyo saddex meelood laba yaa badan saddex meelood labaa badan marka nebiga rajadiisiina waa loo sameeyey waxna waa loogu daray ayb bal ilaahay feeri naxariistiisa iyo lutfigiisa ayb fa qaala waxa uu yidhi maa antum idinku ma tihiin fi nnaasi dadka dhexdooda ilaa kashacrati sawdaa tinta madow oo fii jildi hawrin dibi maqaarkiis ku taalla abyada cad dibi cad tin madow oo ku taal ka waran waa yar tahay soo maaha ow ka shacratin baydaa ama tin cad fii jildi hawrin aswada dibi madow maqaarkiis ku taallo xadiidkii tarjamada marka waa ismudaabaqaynayaan yajuuj iyo maajuuj baa naarta ka buuxsamaya lanna iyagu tira ahaanna waa naga badan yihiin fasaadna dadke fasaadna waxay u yihiinba dadkiisa ayb baabu qowli اllaahi tacaala waاtakhada allahu ibraahiima khaliila baabu macnaa qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay waاtakhada allahu ilaahay wuxuu ka dhigtay ibraahiima ibraahiim khaliilan waday ayuu ka dhigtay wa qowlihi wa macnaa qowlihi ina ibraahiima ibraahiim kaana wuxuu ahaa ummatan ummad ayuu ahaa qaanitan lilah mid ilaahay adeeca ayuu ahaa umma marka dhowr macnoy leedahay marna bimacna diin ayaa lagu fasiraa diin mar waxaa lagu fasiraa dad umma min annaas ayb marba siyaabo kala duduwan tafaasiir fara badanay leedahay marka wuxuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim umma ayuu ahaa keligii qaanitan lilaahi mid ilaahay adeeca ayuu ahaa wa qowlihi wa macnaa qowlihi ina ibraahiima ibraahiim la awaahun mid naxariis badan buu ahaaday xaliimun dulqaad badan wa qaala abuu maysarata alraxiimu weeyaan awaah waa alraxiim bilisaani alxabasha luqada carabiga xabashadii waa iswaafaqeen markaas ee qur-aanku waxaan carabi ahayn kuma jiraan dhexdiisa qisatu nabiyllaahi ibraahim buu halkaan rabaa marka inuu ka bilaabo nabiyullaahi ibraahiimna waa rasuulkeena sal l slam awowgiis ayb qiso dheerna dawow lahaayo dee marar badanna qur-aanka ilaahay waa uga sheekeeyey aadowna towxiidka ugu istaagay nabiyullaahi ibraahim haday noqo lahay doodihii oo gaaladii qoomkiisii uu la sameeyey iyo sida ugu halgamay iyo hijrada ilaahay dartii oo u hijrooday iyo waxyaabo fara badan buu lahaa nabiyullaahi ibraahim ululcasmi min arrusul wuu ka mid yahay ayb rususha oo dhan marka la fiiriyana waxaa ugu fadli badan nebi moxamed iyo nebiyullaahi ibraahim rasuulka marka laga yimaado asaa ugu fadli badan ayb waana nebiga sal l slam waa ka dhowr jeer layihi uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaanaa muxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan هو بن سعيد الثوري قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم إذنكم محشورون كولا سو كل من ياتهين حفاة إذنك أو عقعد عراة قاون غرلا أو مركز يعني بوريدين أتقبتان وإذن قدنين uma qara'a wuxuu aqriyay kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduh wacdan calayna ina kunna faaciliin wa awalu man yugsaa qofka ugu horeeya oo la marshin doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ibraahiimu nebi ibraahiimu qofka ugu horreeyo mara la siin doono nebiyullaahi ibraahim waxaa loogu abaalgudayaa baa layidhi markii dabka lagu ridaayey way qaawiyeen markaasay dabka ku tuureen wa inna unaasan dad oo min asxaabihi asxaabteyda ka midana yu'khadu bihim waa lala tegayaa oo waa la qaadayaa daata shimaali bidixda xaggeeda loo qaadayaa fa aquulu waxaan dhahayaa asxaabii asxaabteydii waay riwaayana waxay leedahay waa ummaddeydii fa aquulu asxaabii asxaabii fa yuqaalu waxaa la dhahayaa inahum iyagu lam yazaaluu kama aynan tegin murtadiina inay yihiin kuwa diintii ka laabtay kuwa laabtay calaa acqaabihim ciribtoodii hore u laabtay mundu faaraqtahum intaad ka soo tagtay fa aquulu waxaan dhahayaa kamaa qaala alcabdu saalix addoonkii suubanaa sidii uu yidhi wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim ilaa qowlihi alxakiim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim marka dadkan ridoobeyaa waay oo diinta ka baxay saxaabadii nebiga miyay ahaayeen maya dadka diinta ka baxay waa dadkii reer baadiyaha ahaayo islaamka un markaa marka islaamka inuu daahiray ay arkeen ou xoog batay ay arkeen dad iska islaamay unbay ahaayeen oo islaamnimo muujiyey laakiin dadkii nebiga la joogay arkay ee iyagu markaa yani nebiga wax ka qaatay la halgamay qofka ridoobay ma lahayn iyagu oo ansaar iyo muhaajiriin iyo wax diintii ka baxay ma lahayn nebiga gadaashiisa inaynan ka baxayninna waxaa ku tusaya wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhum qur-aankii haddii mar ilaahay ridihiisa u waajibiyey qof gaal gaal noqon doona miyaa ilaahay raalle ma oga miyaa ilaahay inuu gaaloobayo waa ogaa ilaahay haddii haddii ay jirtan meeshaa marka waa un dadkaas marka ha laga hadlayo marka xadiidku tarjamada waxaa weeyaan meesha nabiyullaahi ibraahim awalu man yugsaa yowma alqiyaama inuu noqonayo qaala xadaanaa ismaaciilu bnu cabdillaahi wahuwa ismaaciil bnu abi uweys qaala akhbaranii akhii cabdulxamiid can ibni abi di'bin can saciidin ilmaqburiy can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal yalqaa ibraahiimu ibraahiim wuxuu la kulmayaa abaahu aabbihi aazara aazar ahaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa calaa wajhi aazara aazar wejigiisa korkiisana qataratun ay tahay dulli wakabaratun iyo boor uu yahay fayaquulu lahu ibraahiimu ibraahiim wuxuu oro ku dhahayaa aabbihi alam aqul laka miyaanan ku dhihin laa tacsinii ha i caasinin so kuma aanan soo dhihin waa kii yidhi yaa abatii inii qad jaaanii min alcilmi maa lam yaأtika faاtabicnii ahdika siraata sawiya miyaanan saa ku dhihin ha i caasinin fayaquulu abuuhu aabihii wuxuu dhahayaa falyowma maanta laa acsiika maanta ku caasin maayo qabo fayaquulu ibraahiimu ibraahim wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow inaka wacadtanii waa ii yaboohday anlaa tukhziyanii inaadan ihoojinin yowma yubcauun maalinta dadka lasoo bixinayo maalinta dadka lasoo saaraya de waad kii ilaahay ka baryey walaa tukhzinii yowma yubcauun yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim inaadan ihoojinin ayaad ii ballanqaaday fa ayu khizyin hoogeebaa akhzaa ka hoog badan min abi aabbahay al abcad ee fog aabbahay fog oo yacnii cadaabka ku fogaanayo khizyi iyo dhibaato hoog ka daran maa jiruu leeyahy allo fayaquulu llaahu tacaala alla wuxuu dhahayaa innii xaramtu ljannata cala alkaafiriin anigu jannada waa ka xarimay gaalada qof marka gaalnimo ku dhinta haddii wax loo qabo karo nabiyullaahi ibraahiima wax u qaba lahay somainii xaramtu ljannata cala alkaafiriin walidaalika ninkii islaamnimo ilaahay uu siiyey marka wax weyna ilaahay siiyey waa lagaa fiican yahay iyo dad waxaa arkay hadda ku dhahayo muslimiinta gaaladaa ka fiican uu kuleeyaqof yacnii yani dadkii ugu fadli badnaa ilaahay agtiisa qofay wax u tari waayeen oo yacni laga waayey ergadooda laga aqbali waayey iyagoo la og yahay wejiga ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin qof heerkaas yacnii ka gaaray xumaanta ka gaaray haddaad tiraa muslimlow ka fiican soo dhibaato maailaahi nagama dhigo waxaasqofka laakiin dee nicmada haysta ma dareemayo qofkii isagoo islaamnimadii ilaahay siiye haddana wuxuu isleey waaba lagaa fiican yahay xoogaa adduunye inta arka iyo dhaldhalaal adduunye la arka uma yuqaalu waxaa la dhahayaa markaasi yaa ibraahiimu ibraahiimow maa taxta rijlayka labadaada lugood hoostooda maxaa ah fayanduru waa fiirinayaa faidaa huwa waaba isaga oo bidiikin nabiyullaahi ibraahim aabbihiis waaba isagoo laga dhigay bidiikin weer timo badan ama waraabo timo badan multadikin dharooban wasaq iyo qurun ku dharooban ayb fayu'khadu biqawaa'imihi markaasaa waxaa la qabanayaa addimihiisa fa yulqaa fi naar naartaa lagu tuuraya addimihiisa lugaha inta laga qabta ayaa naarta lagu tuuraya maxalushaahidka dee nabiyullaahi ibraahim yaa qisadiisaa ku jirta meeshade isaguna adduunyada waa ki yidhi lain lam tantahi la arjumannaka wahjurnii maliya qaala salaamun calayka saastakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiya waactasilkum wmaa tadcuuna min duuni illaahi waadcuu rabbii casaa an laa akuuna biducaa'i rabbii shaqiya nabiyullaahi ibraahim saas waa tii uu damcay damcay laakiin markii dambe de waa laga reebayba markuu ogaaday cadow ilaahay inuu yahay istikfaar iyo waxa ka dhaafay haddana qofkii un qofkii dhalay uun markaa waa un waxba waa calaaqa ka dhexaynayso halkaas markii la galay oo aakhiro la aaday inuu iska badbaado jeclaan lahaa nabiyullaahi ibraahim laakiin ilaahay xikmadiisu waxay keentay qof gaala inuusan jannadaas dhex gelin marka de meesha ilaahay gaalada yacni qofka ku kufriyo ilaahay waxuu ka necban yahay ma laha adiga marka haddaad ilaahay jeceshahay ma iskeeni kartaan marka inaad ilaahay jeclaato axadkoo ugu necbaana aada jeclaato haddana labadooda jacaylkooda meel laysugumu keeni karan hala kala daayan qال xdثnا yحyى بن سلyمان qال xdثnي بن وهب qال أخبرnي cمر أنa بkyرا xdثه عن كرyب mولى بن عbاس عن بن عbاس رضي الله عنهma qال dخل النبي صلى اه علي sلم marka meeشha fإda huوa bdiikin diik waxaa l yidhaha الضبc الذkr waa waraabaha labka ah waxaa kaloo lagu macneeya الضبc الkaثيir الشhacri tintiisu ay badan tahay multadiqunna waxaa weyan ay binatin qurun ayuu markaas yani ku dharooban yahay ayb xadiidka kale markaa sanadkiisuu soo kaxeeyey bukhaari can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal dakhala nabiyu sal l slam albeyta nebigu wuxuu galay kacbadii fawajada fiihi wuxuu ku dhex arkay suurata ibraahim nabiyullaahi ibraahim suuradiisa wa suurata maryam iyo maryam suuradeeda faqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yidhi amaa hum iyagu faqad samicuu way maqleen ana almalaa'ikata malaa'igta laa tadkhuluu inaynan gelaynin beytan fiihi suuratun guri masawir uu ku jira inaynan malaa'igi soo gelin sawir inuu xun yahay di sawir uu xun yahay maxaa soo dhexgeliyey marka kacbadii ilaahay naga hadda waxaa weeyaan mana masaajidoo kale sawir laguma dhejiya dadkeenna meelahaas kale turkiga iyo dadkan atraagta iyo qaar ka mida dadkan hunuudda iyo bakistaanka iyo bangaaladheeshka iyo masaajidooda qaar waxaad arkay masawir weyna ku dhegan masawiro waaweyna masaajidka qibladiisa lagu dhejinaa qofkan yaa waa haddii la yidhaha wuxuu leeyahay waa sheekhii dariiqada oo ninkii dariiqada laga soo gaaray ama nin un markaas ay weyneynayaan sawirkiiyaa masaajidka la keenaya waxaas ma qabnaba naga alxamdulilah dadka haddaa adduunyada iska socoto wax un baad arkeen qof soomaalid wou la yaabaa caami kasta aad war musawirka maxaa masaajid ka keenay uu leeyahy iyaguna dhib uma arkaanba waxaas waxay ku leeyihin baraka iyo raxmadaa soo degaysa xaggey barakadii ka imaanay malaa'ig bababa soo gelaysay nacam nebiguna saasuu leeyahy calayh isalaatu wasalaam ayb laa tadkhulu beytan fiihi suuratun hada ibraahiimu kani waa ibraahim musawarun isagoo la suureeyey hadday qarsoon tahay de hadda culays male saasaa un culammadu u badan yihiin kitaabu libaasaan ugu tegeynaa wix suuro ku saabsan ayb hada ibraahiimu musawarun waa kan ibraahim isagoo la sawiray famaa lahu yastaqsim yastaqsim famaa lahu maxaa lahaantiisa ahaadoo yastaqsimu istiqsaam oo u samaynayaa istiqsaam waxaa la yidhaha qoryaha ayay ku nasiib ay ku faashan jireen qorigii marka ay ku faashan jireen ayay gacanta u geliyeen musawirkiisimarka nebigu wuxuu leey nabiyullahi ibraahim ma faashado ayb oo qori inuu ku faashanin waa og yihiin iyaga haddana maxay ugu gelinayeen waaba sawireen markaasay haddana qoryihii ay ku faashanayeen ay u dhiibeen qال xdثna إbrاhيم بن موسى qال أخبرna هiشhام عن mcmr عن أyوب عن عكرمة عن بن cabاasi رضي الله عنهma أن النبy sl اه sلم لma rأىa marku arkay الsuwra masawirada fi اlbeyti kacbada dhexdeeda uu ku arkay lam ydkل ma gelin xatى أmra bha ilaa u amray famuxiyat waa la tirtiray waa la zuuliyey waa la baabi'iyey masawiradaas qaarna nebigu waxaa riwaayadku ay sheegayan waa jejebiyey dhagax ahaa qaarna wuxuu sheegay inuu googooyey kuwana riwaayadku waxay tilmaameen qaar uu tirtiray inay jireen kuwana yacni intuu mara biyo lagu soo qooyey ayuu tirtiray meesha ka xogay marka waxaa ku soo baxaya dama sawirka ama derbi ha lagu qoro hoos ha lahaado ama yowna lahaanin kulli inay xaaraan yihiin faqaala markaa waxa uu yidhi ayb wara'aa ibraahiima iyo wa ismaaciila ayuu arkay masawiradooda calayhim asalaam biaydiihimaa gacmahooda alaslaamu qoryihii ay ku jiraan qoryihii lagu faashanayo ay ku jiraan ayb oo alistiqsaamu bilaslaamay samay jireen qoryahaas ayay nasiibkooda ku qeybsan jireenay ku raadsan jireen faqaala waxauu yidhi qaatalahum ullahu allah dilo allah lacnado wallaahi baan ku dhaartay in istaqsamaa bilaslaami qad in istaqsamaa ay ma staqsamaa inta waa naafiyo waay in istaqsamaa ay ma staqsamaa ma aynan ku nasi ma aynan ku qeyb dalbanin bilaslaami qoryo qad weligoodba qadna sida badan waxay laasimtaa nafyi marka nafyi ou jiraa qad la keenaa weligoodba yan weligeedaana laga wadaa mararka qaarna iyadoo nafyi jirin inay timaado waa dhacdaa bacdil axaadiidna waa ku timid ibnu maaliga waa sheegaa shawaahidu tawdiixa iyo meelahaas qaala xadaثna caliy bnu cabdillaahi qaala xadaثna yaxya bnu saciid qaala xadaثna cubayd اllaahi qaala xadaثanii saciid bnu abi saciid can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu qiila waxaa la yidha yaa rasuul allah rasuulka ilaahi wman akramu nnaasi dadka yaa ugu karaamo badan qaala adqaahum kan ugu alla ka cabsi badan faqaaluu waxay yidhaahdeen leysa can hada nasaluka kaa xaggiisa kaa weydiin mayno qaala waxa uu yidhi fa yuusufu yuusufa u khayr badan nebiyullaahi weeyaan ibnu nebiyillaahi khaliilillaah haddii yuusuf waxaa dhowr faracoo nebi yahay yacquubaa dhalay yacquub isxaaqaa dhalay isxaaq nebiyullaahi ibraahim baa dhalay dee ninkaasa uga abtirsi fiican haddaad abtirsi ka hadlaysaan abtirsi ninkaasa u haystoayb qaaluu waxay yidhahdeen leysa can hada nasaluka kaagaa xaggiisa kaa su-aali mayno qaala waxau yidhi facan macaadini alcarabi carab usuusheeda miyaa tas'aluun aada su-aalaysaan khiyaaruhum fi ljaahiliyati jaahiliyada kii ugu akhyaarsanaa ugu khayrka lahaa khiyaaruhum weeyaan ka uwa ugu khayrka badan filislaami islaamka dhexdiisa idaa faqhuu hadday kasaan hadday fahmaan diinta yani waxuu leeay ninkii markii jaahiliyada la jooga ugu akhyaarsanaay ugu dabeecadaha wanaagsan ninkii lahaan jiray ayaa markii lasoo islaamana ugu fiicnaanaya ilaa dabcigaas hore ayuu wuxuu ku darsanayaa haddana islaamnimadiisiina waa uga sii faa'iideysanay ayb meeshaa marka waxaad garanaya dadka marka horeba inay kala roon yihiin ayagoo gaalo oo kufaar wada ah haddana inay kala caqli roon yihiin kala dadnimo fiican yihiin kala hadday marka soo islaamaan dee ninkii awalba fiicnaa islaamku wanaagu kasii kororsana ayb ninkii awalna xumaa saasoo kale dadka soo islaama haddaad aragta noocaas u dadkii ay ka kala yimaadeen asalkooda iyo bulshadii ay ka imaadeenayna u laabtaan badanaan ayb qofka hadduu ka yimid bulsho khariban oo dil iyo dhac iyo rafaad iyo yacnii waxaa un ku dhex jirto ninkii ka yimaada oo markuu gaalka ahayba sidaas ahaan jire markuu islaamo cabaar islaamka uu ku jiro waxaa laga yaabaa haddana wixii un inuu sameeyo man oo uu rabi lahaa yacni haddana haddowda aayad iyo xadiis u helana oo nin u sheega hadduu arka dhac iyo dil iyo boob waa fiican yahay kaasuu rabaa isaga xaggaasuu u badana ayb waana arkaysaa dadka gobolkood yani inay saas aada ugu daran yihiin qaar waxaan aragnay intay islaamaan markii hore dadka dili jiray markan dambena waxaa laleeyahay gaalkan adiga si allaale yani dhac boob wax ka xad ruksaa tahay gaal waay yaa laleeyahay markaasuu wax u kala soocan male kii uu dili karana waa dilayaa naagtuu kaxaysan kara waa kaxaysanaa addoon waayuu leeyahay waa waxaan ku haystaa milkulyamiin jeebka ninkau gacantiisa u rida karo u ridanaa haddaad aad ugu dhabagashana ninka waxaa samaynaya qabla alislaam ayuu ahaa nin qaabkaas iska ahaan jiray islaamnimadii waxaasuu rabaa marka inuu ku dhex helo ayb ninkii de awal akhyaar ahaayo dantiisa iska yaqaano laakiin islaamnimadii ay ka maqnayd oo yani diinka xaggiisa ka xumaa haddii diin uu helo awalna da dabcigiisa uu iska roonaa wax fiican uu gaaraya khiyaarukum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaami khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu wakaas dadku markay diinta fahmaanna sidaas un waay ayagoo muslimiina caamo markay yihiin ama ay diinta xoogaa ka fogaayeen markay diinta soo fahmaanna sidaas un weeyaan ninkii qablaa intuusan aad wax u fahmin ka hor ninkii xoogaa ta'ani iyo deganaan iyo wax lahaana uu fiicnaana ninkii awal labaatan derbi ka boodi jirayna markuu wadaad noqdo konton derbiyu kasii boodanwaxaa nebigu ka hadlaa wax xaqiiqa ah wahay qaala abuu usaama wamuctamirun can cubaydillaahi can saciidin can abi hurayrata can nabiy sal l slam qaala xadaanaa muammalun qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanaa cawfun qaala xadaanaa abuu rajaa qaala xadaanaa samuratu qaal qaala rasuulu lahi sal slam ataani leylata aatiyaani cawadaan waxaa ii yimaadeen labo laba qofood laba malag baa ii timid fa aataynaa calaa rajulin nin ayaan nimid korkiisa dawiilin dheer laa akaadu aanan sigaynin araa inaan arkay ra'sahu madaxiisa duulan dherer dartiisa wa inahu ibraahiimu ibraahiim weeyaan sala allahu calayhi wasalam jannadii buu ku arkay ibraahiim oo dheer suuradaas oo midigna ay ilmo ka jiraan bidixna ilmo shaahidka ibraahim qisadiisaa ku jirta meesha qaala xadaanaa bayaanu bnu camrin wa huwa bayaanu bnu camrin albukhaariyu abu muxamed alcaabid saduuqun jaliil akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala xadaana annadru qaala akhbarana bnu cawn cabdulahi bn cawn bni artabaan can mujaahidin anahu samica bna cabaasin radia allahu canhuma wadakaruu lahu waxay u sheegeen addajaal addajaal bayna caynayhi labadiisa indhood maktuubun uu ku qoran yahay kaafir ow amase kaafara qaala waxa uu yidhi lam asmachu ma aanan maqlin walaakinahu qaala waxa uu yidhi amaa ibraahiimu ibraahiim fanduruu ilaa saaxibikum saaxibkiina isa isu jeeda nebiga fanduruu fiiriye ilaa saaxibikum saaxibkiina fiiriye isaguu u egyahay nabiyulahi ibraahim anuu ii egyahay uu leeyay nebiga sal wa amaa muusaa nabiyullaahi muusaana fa jacdun nin jirkiisu ou ishaysto waay ka kan yahay aadamu maaran waa mid maaran maariin ah calaa jamalin axmara yacnii ratiig guduudan korkiisa isagoo makhduumin la yacni faruur xiray bikhulbatin lagu faruur xiray liif alkhulbatu waxaa weeyaan khulbatun min alliif ayb liifkaas unbay dhahaan ma gara karaan in liifkasida ayb kaanii anduru ilayhi liifku muxuu yahay yaa gara karaan geedka qumbaha wixiisa iyo waa dhici karta maya waxaa bahal kale waa bahal wax lagu xiri karo waa kan bahalka qumbahoo kale xarigiisoo kale waa adag yahay kaanii anduru ilayhi waxaad mooddaa inaan fiirinayaba inxadara fi lwaadi hoobtay hoobanayo waadigii ka hoobanayo inxadara fi lwaadi marka waxay tahay de nebigu xadiidka xajkan kusoo marnaan u malaynaa isagoo kale haniyatu harshaa iyo isagoo markaa hoobanayaan arkay lahu ju-aarun talbiya samaynayo ilaahay uu dhawaaqayo talbiyada kor u qaadayo meeshaa marka ama ibraahimu fanduruu ilaa saaxibikum maxalu shaahidka meeshaas qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa mugiiraة bnu cabdiraxmaan alqurashiyu can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam اkhtatana ibraahimu ibraahim waa isguday calayhi الsalaam wa huwa bnu hamaaniina sana sideetan jir isagoo ah ayuu isguday bilqaduumi ayuu isku guday qaduum qaduum laba macnaa lagu fasiray macna waxaa weeyaan aaladda qofka beerta qodanayo oo ku fala beerta yaamba ama masaar ayb masaar af badan ayuu isku guday ayb alqaduum waxaa kaloo lagu macneeyaa meel mowdic fi shaam meel iyado marka shaam ku taallana qaduum waa la yidhaha labadaas macnaa lagu macneeya waxaana xoog badan macnaha hore masaartaas ama faas inuu isku isku isku guday taabacahu cabduraxmaan can abi salama marka gudniinku wuxuu ka mid yahay min sunati abina aadam ayuu ka mid yahay qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybu qaala xadaanaa abu zinaad wa qaala bilqaduumi muaat mukhafafatan iyadoo ah ayb qaduum quduumna waa la dabdiyey laakiin dabdigan qaduumkaa fiican taabacahu cabdالرaحman بن إسxاaq can abi الzinaad wataabacahu cajlan can abi hurayra warawaahu mxamed bnu cmri can abi slm qaala xadaanaa saciid bnu taliid wahuwa saciid bnu ciisa bni saciid bni taliid awowgiisaa loo nisbeeyey labaad ثiqaة faqiih akhraja xadiiثahu albukhaariyu wالnasaئiyu qال xdثna سcيid بن تليd الرuعyني qال أخبرna بن وهب qال أخبرnيi جرير بن xازم عن أيوب عن محمد عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم lm ykdib إbrاhيم إbrاhيم ma been sheegin عaليهi السلام إlا ثaلاaثa kdباaت saddex beenood maahan نبي لh إbrاhيم waa macصuum see been u sheega waxaa l yihi waxaa lagu macneeyey beenahan waxaa weeyaan waxaa laga wadaa macaariid almacaariid yacni waa tabaystay ayb waa tawriya tabaysi yani waxbaad sheegaysaa adiga macno saxiix ah oo run ah buu ixtimaala ninka laakiin aad u sheegaysid sidaas uma qaadanaya si kale u qaadanaa isaga ayb de adiga marka been ma aadan sheegin marka si loo fiirsho ilaa ثalaaثa kadabaatin daalka marka waa la kordhigaa abulbaqaa alcukburi waxa uu yidhi abulbaqaa alcukburi luqawi weyn oo ah laba kitaab uu leeyahay midna icraab اlqur'aana leeyaha icraab اlxadiiثna waa leeyahay icraab اlqur'aanka waa maطbuuc imlaau maa mana bihi raxmaan imlaau maa mana bihi الraxmaan ayaa la yidhaha hal mujalad waay qur-aanka dhan oo icraaba oo wujuhda aayadaha aayadda ku banaanna waa sheegaa sida badan ayb qofka tafsiirka akrinaa maka maarmaayo waxaa kalou leeyahy icraab اlxadiid kitaab marka yani axaadiidta ishkaalka badan ama yani raaba meeshaa marka abulbaqa alcukburi wuxuu yihi aljayidu fatxu daal fatxu daal daalka in la kordhigo kadabaat la yihaaha lanna kadabaat waa jamcu kadbatin soo maaha kadbatin waa facla waa mar been sheegid hal mar ah kadabaat ayaa marka jamci noqonaysa waana ayb لأن الwاaxida kadbaة wahuwa sm saakin الwaسط waa sm oo saakin الwaسط ah ayb marka bkhilaafi waxay ka duwan tahay nam ayb kadabaad marka waa smi saakin الwaسط ah marka la jamcinayo waxaa wanaagsan in la kor dhigo kadabaad saasoo kale laakiin haddii wux ay yihiin waصfi hadday noqdaan waصfi haddii ay noqdaan daycatun daycaat waa la reeba daycaat yaa la dhaha ilaa ثalaaثa kadabaatin hintayni laba minhuna saddexdaa ka mida fii daati اllaahi caza wajal ilaahay dartii buu sameeyey ayb laba saas ahayd midda saddexaadna midda saddexaad isagaa maslaxadiisaa ku jirtay inkastoo iyada laftirkeeda ay noqon karto dar allana ay iska soo geli karto laakiin isagaa nafci ugu jiray gaar ah ayb qaala waxa uu yidhi qowluhu inii saqiim wa qowluhu bal facalahu kabiiruhum haada inii saqiim markii ay yidhaahdeen nakeen aan xafle ciid iyo waxbay qabeen gaaladii markaasay yidhaahdeen nakeen na raac markaasuu wuxuu yidhi inii saqiim waa jirana fanadara nadraة fi الnujuumi faqaala inii saqiim xidigiibuu saas u fiiriyey markaasu wuxuu yihi wax xanuunsanaa aniga marka inii saqiim wuxuu ka wadaabaa la yidhi marka de waa jiranoo waa saxo waxaan aad samaynaysaan waa ku jiranaa aniga ayb oo qof ahlu tawxiidan ahay waxaan aad samaynaysaan ilaahay beenta aad ka sheegaysaan waa ku xanuunsanayaa saasuu ka wadaa iyaga laak waxay u qaateen in jirkiisa uu buko ama inii saqiim wuxuu ka wadaa baa la yidhi aniga bani aadam jirado aan ahay bani aadam mar hadduu yahayna jiro waa ku bannaan tahay sooma iyaguna waxay u qaateen markaas inuu jiran yahay hadda iyagu waxay doonaan ha u qaataan isagu laakiin been ma sheegin marka waa tabaystay bal facalahu kabiiruhum haada sanamkan weyninka badan baa saan yeelay oo dilayna wuxuu ka wadaa oo waxaan ku sameeyey baabi'iyeyna isagaa sabab u noqdayuu ka wadaa maxaa kan midkan weyn baad caabudaan isagaad weynaysaan asaga iyo wixii ka dhashayba waa la baabi'inaa marka isagaana sabab u ah wa qaala waxa uu yidhi baynaa huwa daata yowmin xilli isagu daata yowmin maalin wa saara tusaarana ilayhi wa saara tusaarana ay la jirta wasaaratu macahu id ataa calaa jabbaarin wuxuu u yimid marka mid jabbaara korkiisa iyo agtiisa ayuu yimid min aljabaabirati boqorada dadka qasba ka mid a faqiila lahu waxaa lagu yidhi inna haahunaa meeshaani rajulan nin ayaa joogo macahu mra'atu naag ay la jirto min axsani innaas dadka kuwa ugu quruxda badan ah fa arsala ilayhi waa u diray fa sa'alahu canhaa xaggeedu wax ka su'aalay faqaala isaguu marka hore kaala yidhi waa weydiiyey faqaala man haadihi tani waa tuma qaala waxau yidhi ukhtii walaashay waa yii midaan marka fii daat illaahi maaha isaga nafcigiisaa ku jira labada kale laakiin de wax kale uma samaynina wuxuu u sameeyey towxiidki iyo meeshaan marka fiida markuu leeyahay yacni ayb meeshaan marka uu leeyahay ina haahunaa rajula macahu mra'aة min axsan الnaas faarsala ilayhi fasa'alahu canha faqaala man hadihi qaala ukhtii walaashiis waa tahay sida uu sheegi doono islaamnimada keligooda meeshaas muslimiin ka ahaa islaamnimadayna walaalo ku yihiin marka faqaala waxau yidhi man haadihi tanwaatuma qaala waxau yidhi ukhtii walaashay faataa saarata ayuu u yimid qaala waxau yidhi ya saaratu saaray laysa calaa wajhi اlardi dhulka korkiisa ma jiro mu'minun mu'min hayrii aniga hayrkeyi wahayruka adiga hayrka ah qof mu'mina oo aniga adiga aan ahayn dhulka ma joogo ee nebiyullaahi luut sow ma joogo dhulka oo ilaahay soo ka sheegaya wa qaala inii muhaajirun fa aamana lahu luut fa aamana lahu luut waxaa la leeyahay marka meeshaasuu ka hadlaa meeshaan hadda aan joogno aniga adiga maahna cid kale muslim ma aha saas in lagu macneeyo noqona ee adduunyada dhan ma laga wado ayb wuxuu yidhi marka wa ina haada kani sa'alanii canki xaggaagu kaa weydiiyey faahbartuhu waxaan u sheegay annaka adiga ukhtii walaashay inaad tahay ayb annaki ukhtii falaa tukadibiinii ee haybeenin saa ogow faarsala ilayha waa u diray ayb falamaa dakhalat calayhi markay u soo gashay dahaba yatanaawaluhaa wuxuu doonay inuu laaco biyadihi gacantiisa inuu ku laaco uu ku qabto faukhida waa la qabtay isagii marka faqaala waxau yidhi idci illaaha lii ilaahay ii tuug walaa adurki ku dhibi maaye ilaahay waa yaqaanaa marka sooma aragti fadacat illaaha ilaahay bay barisay faudliqa waa la daayey uma tanaawalaha haaniyata mar labaad ayuu u taagay gacantii faukhida midlaha iyadoo kalea la qabtay ow ashadda ama ka daran faqaala idci illaaha lii walaa aduruki fadacat faudliqa fadacaa bacda xajabatihi dadkii markaa waardiyaalkiisiibu u yeeray faqaala inakum idinku lam ta'tuunii biinsaanin insaan iima keenin buu yidhi inamaa ataytumuunii bishayaanin shayaan baad ii keenteen fa akhdadahaa haajara haajar buu siiyo gabadhan qaadaha ku adeegta buu yidhi fa aatathu way u timid wahuwa qaa'imun isagoo taagan ibraahim yusallii uu tukanayo fa awmaa biyadihi gacantiisiibuu markaa ugu ishaaray mahyam saasuu yidhi mahyam yani xaalku waa sideen maa hiya maxay noqotay yani qaalad waxa ay tidhi radda allaahu kayda alkaafir ilaahay subxaanahu watacaala gaalkii keydkiisii ilaahay waa ku celiyey aw ilfaajir fii naxrihi dhuuntiisuu ku celiyey wa akhdama haajara haajarna waa kuu adeejiyey wuxuu kaaga dhigay inay khaadimad kuu ahaato qaala abuu hurayra abuu hureyra waxauu yidhi tilka taadaasi ummukum tilka taadaas haajar waay ummukum hooyadiin waay yaa banii maa isamaa banii maa isamaa carabtaa la dhihi jiray waxaana loo dhihi jiraa la yidhi iyagu wax kalema aynan ku xisaabtami jirin roobka bis oo dad yacnii dhul iska dad dad lama degaan iska deganoo wax hadda webiyaale iyo ceelal fara badan iyo dad waxaas lema aynan ahayn dad wax samaysto wax fara badan ilbaxnimo badan lema aynan ahayn iyagu markaa yacnii waxay iska ahaayeen dad dadkao dhanna dabcan de biyaha roobka waa ku nool yihiin waa sax laakiin haddana iyaguna gaar ahaan roobka unbay ku xisaabtami jireen yaa bani maai samaa saas waa marka yaa ayuha alcarab uu ka wadaa ayb xadiidka marka macaani fara badan baa laga qaadanaya waxyaabaha laga qaadanayo waxaa ka mida buu leeyahay ibnu xajar ayb ayb wa fi lxadiidi mashruuciyatu ukuwati اlislaam walaaltinimada islaamka inay jirto wa ibaaxat lmacaariid sarbeebtu inay bannaan tahay waruksatu fi linqiyaadi lildaalimi waalkhaasib inay bannaan tahay in laysaga hoggaansamo ninka wax boobaayo iyo midka daalimka ah yanii loo hoggaansamo waxuu ka wadaa in laysu dhiiba yani hadduu ku dilaayo ninkaani ood ogtahay inuu ku dilaayo war lacagta keen haddii kale waa ku dilaya waa bannaan tahay inaad hoo tira lacagta isa siisa ee gacanta kor u taag isdhiib waa isdhiibay waa bannaan tahay waruksatu buu cabiray haddaadan ruksadi qaadan ninka warna oo diidood la dagaalamto u ku dilo naftiisa hallig ma tiid markaasxagga sharcigan ka hadlaynaanna man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid wax laga soo reebayna ma jirta aan ahayn suldaan ninka madaxda hadduu ku garaacayo ama maal kaa qaadanayo lama dagaalamaysa wain akhada maalaka wajalada dahraka suuradaas wixii ka soo haray cumuumka xadiidkay soo gelay ibnulmundir sida uu yidhi kitaabkiisa ishraafka ya waa daalim ha ya hadda waaba difaaci kartaaban bu ku leeyahay muxuu sheegay isaga war ruksatu buu yidhi mugta haddaadan isdifaacinoo aad tiraayo isku dhiibto ama uu ku dila ama maalkii kaa qaato yani adiga dembina ma gelin markaasna labadii dhinacba tanna waa bannaan tahay middanna waa bannaan tahay saas ya hay suldaanka tiis maan weydiinayna may suldaanka lama dagaalamayo laa tudaaficu nafsaka diiba aynan ahayn cirdi wax ku tacalluqo maal iyo ay tahay naf oo rasuulkaa wuxuu leeya laa tuqaatilhu alla dagaalamin wain akhada maalaka wajalada dahraka maalkaaga ha qaata dhabarka ha kaa garaaca hadduu doono faraha ka qaad leanna maxaa yeele maslaxada caamka ay ku dhumaysaa badan haddaa adigu waa la dagaalamaad tidhaahdid dadkii iyo waxaa isku baaba'aayo iyo wixii nidaamkiia baaba'ayo dhib mafsado tan adiga aad iska ilaalinaysa midka weyna imaanayso intaas waa wax laga hadla maslaxadaa la eega laakiin nin aan suldaan ahayn adiga waa iska celin kartaa ayb wuxuu yidhi wa qabuulu silati almaliki adaalim boqor daalim ah hadduu hadiyad ku siiyey inaad qaadan karto lanna ninkan gabadhaan uu siiyey waa qaatay nabiyullahi ibraahim gabadhaana loo addoomiye wuu qaatay soo maa waa inay bannaantah wa qabuulu hadiyati lmushrik mushrika hadiyadiisa in la qaadan karo wa ijaabatu ducaa'i biikhlaasi niya iyo ducada in la aqbalaayo haddii niyadu ay khaalis tahay meeshuu ka qaadana marka nabiyullahi ibraahim salaaduu galay iyadiina ilaahay bay barisay markaas niyad san bay ilaahay ku barisay ninkii dhab waaba la qabtay marka ma kula tahay haddaan marka dee niyad khaalisa haddii ilaahay lagu baryo ilaahay wixii laga rabooda waa bixin waa siinaa qofka muminka waa siina haddaad aragta marka dad muminiinoo cadowgoodu uun si xun oo u galaayo iyagaa marka wax ku jiraan ducadoodaaan khaalis ahayn kalsoonida allay ku qabaan aan khaalis ahayn falaa nalumyani laa naluuma laa naluumu ilaa anfusanaa wax kale inaan ma eedeyno nafteenna wuxuu yidhi marka wakifaayat rabbi liman akhlasa fi dducaa'i bicamalihi saalix ninkii camalkiisa wanaagsan ducada ilaahay ugu barax tiro ilaahay inuu ku filan yahay oo uusan u baahnayn hub iyo waxaasoo dhanba oo uu ku filnaanayo ilaahay lanna naagta saara ma aynan haysanin hub ninkaa iskaga celisaan wasayaأtii nadiiruhu fii qisati asxaabi اlgaar wa fiihi ibtilaaءu الsaalixiin lirafci darajaatihim waxaa laga qaadanaya dadka saalixiinta in la imtixaanayo mararka qaar lirafci darajaatihim wayuqaalu waxaa la yidhaha buu yidhi in allaha kashafa liibraahiim xataa ra'aa xaala almaliki maca saarata mucaayanatan waanahu lam yasil minha ilaa shayin lam yasil minha ilaa shayin waxaa kaloo la yiri buu yidhi oo la wariyey nabiyullaahi ibraahim ilaahay inuu tusay boqorka iyo saara wixii ka dhexdhacayay waxna inuunan gaarin taabaninna waa la ogeysiiyey waa la tusay wa fiihi ana alwuduu'a kaana mashruucan lilumami qablana walaysa mukhtasan bihadihi اlummati walaa biاlanbiyaa lihubuuti dalika can saara wuxuu leeyahay waxaa kaloo laga qaadanaya weysaqaadka in ummaddan gaar ownan u ahayn leanna xadiidka duruqdiisa waxaa ku sugan saara inay weysaysatay fawaaidaasu ka bixiyey marka waljumhuuru calaa annahaa laysat binabiyatin iyadana nebi ma ayna marka ambiyada iyo keyrkoodba ummadihii hore weyso mashruucay u ahayd waa jirtay ayb qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa أو بن سلام عنه قال أخبرنا بن جريج عن عبد, عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu أمر wxuu أمray بqتل الwزغ waزغa dilkiisa ilweynta ama godaadada waxay noqotaba وqاala waxau yihi kana ينfq عlى إbrahima عalayه السلام نabiy لlahi ibrahim ayay ku afuufaysay dabka sii hurinaysa dabka qaala xadaana waa soo marna xadiidkan qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaad qaala xadaanaa ubayun qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaad qaala xadaanaa abi waay ubayun qaala xadaanaa abi qال xdثna الأcmش qال xadaثnii إbrahim عn cلqمة عn cabdاللahi رadي الlه عnه qاal lma نزلت markay soo degtay اladiina آmنوا وlam ylbsuu iimaanhm bظulmi qulnaa waxaanu nihi ya rasuul الlah rasuulka ilaahy أyunaa keeneebaa laa yadlmu nafshu nafsadiisa aan dulminaynin qaala waxau yihi laysa kamaa taquluun sida aad dhahaysaan maaha lam ylbsuu iimaanhm bظulmi bshirki أwlam tsmcuu miyaydnan maqlin ilىa qowli lqmana lbnihi yaa bunaya laa tushrik biاllah ina ashirka la dulmun cadiim qisadan marka xaggey ka soo gelaya nabiyullaahi ibraahim waxay ka soo gelayeen yaa yidhi hadalkan isagaa yidhi nabiyullahi ibraahimaa yidhi markay cabsi geliyeenoo waa ka yidhi wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllaahi maa lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu biاlamni in kuntum taclamuun aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika lahum lamnu wakaala qisatu ibraahim marka meeshaasi kasoo gelay wabilahi towfiiq sal alla slam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi